bal waxaad nooga warantaa guddigan maanta loo sameeyey kiiskii ka taagnaa ee degmada beled xaawe ee gobolka gadow
walaalow arrintii baryahan taagneyd ee aan ku dhex jirnay waxaan si aada taxadir u leh u xakamaynay arrintii taagneyd ee ka dhacday labada maleeshiya ee isku dhacay marka arrintii waxaa lagu soo gabagabeeyey maanta shir loo fadhiistay odayaasha magaalada jifooyinkii maleeshiyaadka kasoo horjeedeen maamuladii degmada iyo xildhibaanadii iyo gobolkii waxaa la isku afgartay in sharciga muslimka loo bandhiga ma garatay
waa tahay
in maxkamadda loo gudbiyo sidaas darteed oo shareecada muslimka loo bandhigo loona saaro guddi baaris ah oo ka kooban boliiska saldhigga muxuu ahaa guddi baariseed oo odayaasha ah maadaama ragga baarayaasha ah odayaasha ah ay ku jiraan rag baarayaa baarista yaqaano oo raggii hore dawladdii ahaa adi guddi dhowr iyo toban kow iyo toban qof ayaa laqabo garatay waa tahay
labadii qolana way isku raaceen in guddigaas ay ku kalsoon yihiin arrintana shareecada muslimka loo bandhigo sidaas ayaa macal maamulkii goostay labadii guddiga iyo booliiskiina beri subax bay bilaabayaan hawshooda ay ku ballameen maadaama ay maanta wakti dheer waktiga ay wakti toddoba saac ay ku gaartay beri subax unbaa hawshaas loo ballansanyah oo la gudagalaya
waa tahay waxaan filayaa in guddiga la magacaabay ee maanta loo dhiiba kiiskan in ay gaarayaan ilaa iyo laba iyo toban xubnood dhinacyadii ay mashaqadu ay dhex martay sidee bay uarkan arrintan ay soo jeediyeen odayaashii culamaudiinkii iyo ganacsatadii iyo qeybaha kala duwan ee bulshada beled xaawe
aada bay usoo dhaweeyeen dee nin qof shareecada muslimka ama sharciga muslimka diidaya oo maxkamadda diidaya ma jiro marka arrinta meesha lagu soo dabaalay iyo qaabka maxkamadda iyo guddiga la qabtay aad bay labada dhinacba waa ku kalsoonay yidhahdeen ma garata waa tahay dhinacii ciidamadii ishor fadhiyey ee qeybaha kala duwan ee beled xaawo ku fadhiyey maxaa iyaguna laga go-aansaday
i horta ciidan ishor fadhiyey ma jirin arrinta markay dhacday ee shilkaa dhacay walaa muxuu ahaa ciidamadii wixii isla ciidamadii bay ahaayeen aagagii unbaa lagu kala bedelay wax ciidan oo hadda ishor fadhiyo oo xabad isula hor fadhiyo oo dhiilo hortaalla ma jirto ma garata waa tahay ma jiraan wax loo soo xiray kiiskan kaga taagnaa degmadan beled xaawo ilaa saddex iyo toban qof oo ciidamadii maleeshiyada ahaa aagga falka ka dhacay markaas joogtay oo falka lagu tuhmaayey ama xildhibaanka waardeynaysay saddex iyo toban baa laga soo xiray ma garata waa tahay saddex iyo tobankaasi ilaa haatan waxay ku jiraan saldhigga beled xaawo
aa saldhigay ku sugan yihiin waa arestaare qofkana baaristoodaana socoto qofkana lama dhigi karo dembiile waaye ilaa dembiga ku caddaado oo maxkamad ku xukunto inta ka horeysa baarisa ku socoto saldhigga ayayna ku sugan yihiin waa tahay ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay odayaasha golaha guurtida ee degmada beled xaawo inta badan ka qayb qaato sidii loo joojin lahaa xalinta khilaafyada kala duwan ee ka taagan gobolka maxaad ugu baaqaysaa walaalaha iyo sidoo kale shacabka ku dhegeysanaya waxaana sidoo kale xusud mudan in gobolkii ay ka jiraan abaaro maxaad ugu baaqaysaa bulshada ee ku dhegeysanaysa
horta arrinta nabadgelyada dadka oo dhan nabadgelyada ayaa saldhig u ah danna u ah waxaan ugu baaqahayaa in la isxakameeyo nabadgelyadana lagu dadaalo nin dhintay waxaa ka roon ninka hadda nool baa ka roon ama dadka nool baa ka roon in loo taliyo oo meel fiican laga qabto oo wax nabadgelyo darro ah xilligan kulul qax iyo dagaal iyo shiddo aysan imaanin saasaan kula talinayaa in la samro sharciga iyo muxuu ahaa shareecada muslimka iyo maxkamaddana lagu kalsoonaadaan kula talinaya ma garan waa tahay adduun weyn dhulka hadda abaar abaar ma dhihi karo oo rasmi ah oo hadda laakiin waa wakti kulul abaarta jirta waa oon iyo xoolihii oo caato joogo oon soo aroori karin marka waxaan ugu baaqayaa in ummadaha ama injiooyada ama dadka ama dawladda in ay dadkaas hadda wakti